ciidamada mujaahidiinta ayaa galabta dagaal xoogan kula wareegay deegaan lagu magacaabo cadakibir oo qiyaastii shan iyo konton kilomitir u jira degmada cadaado ee wilaayada galgaduud haddaba arrimahaasi waxaa isha ku hayay wariyaheenna bashiir muxiyidiin waanu goordhow wax ka weydiinay haye bashiir aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamigaah ee galgaduud ayaa galabta weerar cagmarina ku qaaday fariisin maleeshaadka riddada maamulka ashaadaladireerka isku magacaabay galmudug ay ku lahaayeen deegaan hoostaga degmada cadaado saldhigga la weeraray waxa uu ku yaalaa deegaan lagu magacaabo cadikibir waxa uu qiyaas ahaan konton iyo shan kilomitir u jiraa degmada cadaado waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay deegaankaasi ku sugnaa maleeshiyaad ka tirsan maamulka ashaadaladireerka ah ee galmudug kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan u geysan jiray dadka deegaanka ciidamada mujaahidiinta ayaa galabta dagaalka ku kadiyey iyadoo maleeshiyaadkii ku sugnaa deegaankaasi u qaybsameen kuwa lagu dila dagaalka ee kuwa u firxaday dhanka howdka ah saraakiil ka tirsan mujaahidiinta oo aan la xiriirna ayaa noo sheegay in dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray maleeshiyaadka maamulka ashaadariirka galmudug ee galabta lagu weeraray deegaanka cadakibir inkastoo nambarka saxda ah aysan soo gaarsiin waxaana wararku ay sheegayaan in maleeshiyaadkii ka firxada deegaankaasi ay gaareen dhanka degmada cadaado ee gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegeen caawa xaaladda deegaanka cadakibir ay tahay mid degan iyadoo si buuxda ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta waxaana mujaahidiinta halkaas ay kasoo qaniimaysteen dhowr qori oo maleeshiyaadka riddada ay kaga carareen saldhigii ay ku lahayeen deegaankaasi wixii warar ee kusoo kordha xaaladda deegaanka cadakibir ee galabta mujaahidiinta dagaalka ay kula wareegeen wararkeena iyo barnaamijyadeena maalinta berito ayaan kusoo gudmin doonaa insha allah